wasaaradda haweenka arrimaha qoyska ee xuquuqul insaanka ah dowlad goboleedka jubbaland ayaa tababar u qabatay dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku sugan deegaanka ceel jaalle ee waqooyiga magaalada kismaayo qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha tababarkan ayaa ka hadlay siday u arkaan wacyigelintan iyo booqashada loogu tegey muddo badanna meeshan waan joognay curyaamiin baan leenahay anaa ka mid a curyaamiinta indhahaan ebir ka ahay kuwa lugaha go-an baa jira kuwa oo indhahaba ebir ahoo gacmaha laga hayaa jira ani hadda waaba dhaqaaqaya iftiinkoo yar baan kusa socdaa toogaa ebir ma ogi wasaaradaha saddexda oo sacuudiga carabiga iyo m b b iyo wasaaradda haweenka iyo qoyska oo na soo booqdeenna aad iyo aad baan idinku mahad celinayna waa maalinta koowaad oo idinka mahadnaqayna aad noo imaatiin oo dhibaatadayna iyo dhibtana hayso aad nala aragtiin aad iyo aad baan idiin soo dhaweynayaa waad ku mahadsantihiin saad noo soo aayadeen waxaan u hadlayaa xuryaamaha sida haweenka dadka baahida gaarka leh xuryaanka wax badan oo u baahan yahay baaskiilka biraha hooyga waxaa jira biyaha naftirkeeda ma qaadan karaan waxay ku qaataan musqulaha inkastoo musqul loo keenay laakiin musqula ma anficin oo may wada gaarin curyaamada weli wax badanaa ka dhiman waan u baahannahay musqulaha curyaamada ah ururka naafada ka tirsan oo meeshan ceel jaalawan ah waxaa jira naafada baahiy baahiyo fara badan bay leedahay waxaa ka mid ah biraha waxaa ka mid ah baaskiilka waxaa ka mid ah mootada waxaa ka mid ah dhagaha airfonka oo dhagoolaha ah dadkaasoo dhan baahiyaha gaarka saasay u qabaan waxaa haddana jira naafo oo bareelo ah ciyaal bareelo meel iska yaalla oonan nooleen aanan dhimanin oo dadkii waaye ay hayaan marka sidaas weeye naafada markaa waxay u baahan tahay waxbarashana way u baahan tahay waxaa waye mashruuca saaka ay noo keeneen oo dadkan axreer ceel jaale waa mudan yihiin sababtoo waa dad a b b ah waa dad dadka baraliska ee curyaanka aada ugu badan waa dad baahiyo badan qabo sababtoo ah waxaa weeyaan waa dad xoolaha lo kasoo dhamaatay lo baa kasoo dhamaatay marka saddex sana meeshan joogaan marka eeda badan waxaa tiran lakiin qofka hadduu baahan yahay mar walbo micnaha uunan helin xaal waaro waa baahan yahay mar walba wuu baahan yahay waa iska a b b waay weli kama bixin marka dadka curyaanka e iyo dadka baraliska meeshan joogo oo qaarkood meeshana joogaan dad curyaane ilaa afar qof camala waa joogaan marka waa soo gaar waayeen waa dad jijiifo oo micnaha fadhigood in loogu tago ah oo dhiikar baalka ay dhacan ku dhaco baralis ah ma haastaan bahalkii gaarigii lagu riixi jiray ama berihii lagu socon lahaa ma haastaan waxyaalo badan bay u baahan yihin marka dadkaas